bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waddanka jarmalka kula kulmay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe iyo madax ka socota waddamada caalamka uu ku jiro wasiirka difaaca ee waddanka jarmalka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan baarlamanka la horgeynayo qodobo ka mida dastuurka kuwaas oo dib u-eegis ay ku sameeyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u-eegista dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in hindisa sharciyaadka axsaabta siyaasadda ee dhowaan golaha wasiirada ay ansixiyeen lana horgeynayo baarlamanka uu ka qayb qaadanayo in laga hortago fowdada madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa ganacsatada ka soo jeeda deegaanada galmudug waxaa ugu baaqay in maalgashi ay ku sameeyaan deegaanada maamulkaasi munaasabad loogu dabaaldegayo xuska konton iyo kow guradii ka soo wareegtay markii la as-aasay ciidanka badda dalka ayaa waxaa lagu wadaa maanta in lagu qabto magaalada muqdisho iyadoo ay socdaan dadaalada lagu xaqiijinayo ammaanka gobolkan banaadir ayaa taliyaha qaybta booliisku waxa uu sheegay in lala xisaabtamayo taliyaasha saldhigyada booliiska isbeddelna lagu samayn doono taliyaashii waxqabad la imaan taliyaasha waxqabadka aan la iman wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda maraykanka ayaa madaxweynaha waddanka siiriya ku eedeysay inuu qayb ka yahay qaska iyo dagaallada waddankaasi ka socda islamarkaana aanu doonaynin in xal laga gaaro dagaallada aan joogsiga lahayn ee waddankaasi ka jira wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay in diyaarada ay ugu deeqayaan dalka ay u dirayaan dalka turkiga
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
febraayo sannadda laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoonaa haatanna warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waddanka jarmalka waxa uu kula kulmay madax uu ka mid yahay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe iyo sidoo kale madax ka socota waddamada caalamka uu ku jiro wasiirka difaaca ee waddanka jarmalka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee norway maxamed cali axmed ayaa soo koobaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya shirka arrimaha amniga ee caalamka ee ka soconaya magaalada muniij ee looga hadlayo arrimaha ammaanka ayaa maanta kulamo la qaatay madaxda iyo diblomaasiyiinta shirkaasi ka qaybgelaya madaxda uu madaxweynaha la kulmay waxaa ka mid ah john elzion oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobe wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada norway xogeyaha arrimaha dibadda ee britain philip hamond wasiirka difaaca ee jamhuuriyadda federaalka jarmalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale kulamadan ayaa la iskula soo hadal qaaday xoojinta xiriirka dhinacyadaasi kala dhexeeya soomaaliya xaaladda amniga ee gobolka geeska afrika arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo taageerada dib u dhiska iyo dib u soo kabashada dalka madaxweynaha ayaa madaxda uu la kulmay uga mahad celiyey kaalinta wanaagsan oo ay ka qaadanayaan taageeridda soomaaliya
xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan baarlamanka la horgeynayo qodobo ka mida dastuurka kuwaas oo dib u eegis ay ku sameeyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga dastuurka u qaabilsan baarlamanka iyagoo kaashanaya wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada muqdisho kaasoo si gaara looga hadlay dastuurka kumeel gaarka ah iyo dib u eegistiisa islamarkaana ay ka qayb galeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka xeerlaaliyaha qaranka iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan dastuurka ayaa looga hadlay sidii qodobo toban ah oo ka hadlaya dhinaca farsamada waa qodobada ku jira dastuurka ee farsamada la xidhiidha oo toban ah iyo waxyaabihii ay ka soo beddeleen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka qodobadaas iyo qodobada kale ee ku jira ee ka hadlaya siyaasadda ayaa golaha xukuumaddu waxay sheegeen in dhowaan laga talangelin doono dhammaan qeybaha bulshada iyo sidoo kale maamul goboleedyada gaar ahaan qodobada siyaasadda la xidhiidha waxaase baarlama waxaase xukuumaddu ay sheegtay in la horgeynayo baarlamanka qodobadaasi marka ay isla gartaan afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdisalaan axmed caato ayaa waxa uu sheegay in hadda dadaalada dib u eegista dastuurku ay meel wanaagsan marayaan
bismillahi raxmaan raxiim waa salaam iyo dhammaantiin waa bilaabanaya Ah, shir aan caadi ahayn ah, oo maanta ay yeesheen golaha wasiirada ah, waxaa shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake shirkan ayaa waxaa looga dhageystay guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka iyo weliba guddiga madaxa bannaan ee la socodka di- dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka Ah, guddigan ah, ayaa waxaa wasiirka dastuurka toddobaadka hadii lasoo dhaafay khamiistii lasoo dhaafay ah, golahu uu ka codsaday in uu ah, u sharaxo uu horkeeno aan waxyaabihii laga bedelo dastuurka marka labadan guddi ayaa waxay sharaxayeen ah, faahfaahinna ka bixinayay qaabkii iyo waxyaabihii laga bedelay ah, dastuurka waxaana ah, ilaa iyo haatan ay soo gudbiyeen oo ay sharaxayeen maanta toban ah, qodob oo ka mid ah ah, qodobadii ay soo wax ka soo bedeleen Ah, waxaa jiri doona ilaa hadduu yidhaahdo qodobo kale oo oo ay soo bandhigi doonaan Een, qodobada qaarkood waa qodobada farsamo ah waxaa kaloo jira qodobo ah, siyaaso ah marka qodobadaas siyaasadda ah waxay noqonaysaa in ah, dib loogu noqdo laga hadlo laga wada xaajoodo oo weliba maamul goboleedyada ruuxooda een, ah, loo bandhigo oo ay fikirkooda iyagana ka dhiibtaan Een, ah, qodobada farsamada ilaa hadda la soo gudbiyey oo maanta golaha wasiirada loo sharaxayey loona soo bandhigay waxay ahaayeen tobankan qodob waxaana kaloo dhici doonta ah, in lasoo gudbin karo ilaa hadduu yidhahdo lasoo gudbin doono qodobo kale ah, arrintuna way socotaa markii golaha wasiirada ay dhaafto oo ay gudubtana waxay noqon doontaa ilaa hadduu yidhahdo waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka een, ah, toddobaadyada soo socda
wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in hindisa sharciyeedka axsaabta siyaasadda ee dhowaan uu ansixiyey oo oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada lana horgeynayo baarlamanka uu qeyb ka qaadanayo in wadanka wadanka laga taxadaro in fowdo iyo qalalaaso siyaasadeed uu ka dhaco warbixinta warkan waxaa eegaya maxamed xasan national wasiiru dolaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig oo la hadleeyey warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu bulshada u leeyahay sharciga axsaabta dalka oo ay dhowaan ay meel mariyeen xukuumadda federaalka soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed ay ka fiirsadaan waa markii la ansixiyo xeerkaasi kadibna ay dhismayaan xisbiyada kuwa ay taageerayaan iyo faa'iidada uu leeyahay
dadka afurku ma kala saari karayo qofna lama odhan karo uma qalanti iyo waad u qalantaa sharciga ayaa odhanaya waa u qalmaa iyo uma qalmo laakiin waxa aan rabo inaan hoos taga xaqiiqa waxay tahay oo oo dadka soomaaliyeed ay ogaadaan in la yidhaahdo xisbiyo oo waxa hadda aan ka maqalnay dhacdaha ee- ee intaas oo oo oo barnaamij oo ka socdo hotel walba inta shir lagu qabsadee xisbi hebel baa lagu dhawaaqay xisbi hebel baa lagu dhawaaqay xisbiyo ma waa ururada waa dalka jira ururadani waxaa la rabaa inay xisbiya noqdaan xisbiya si ay u noqdaana shuruudaa jira marka hebelow iyo gruubkan oo xisbi ma tihiin iyo urur ma tihiin meesha ma taano sharcigaa meesha yaalla sharcigaa wixii kategorigaa soo buuxiya ayaa xisbi ah oo xisbi siyaasadeed oo xaq u leh inuu tartamo oo uu maaragtay xisbi siyaasadeed waddanka ka noqdo inta kale waxay noqonayaan waxa waaba ka jirin marka eh, barnaamijka bilowgiisa isku daygu waa fiican yahay dadka soomaalida aan isku dayaa waa fiican tahay laakiin barnaamijka bilowgiisa hadda ayaa la fuulaya qaybtii ugu horreysay draftigii waa soo dhamaaday golaha wasiiradu waa ansixiyeen golaha baarlamaanka la geenaya markay ansixiyaan marka ayaa hawshii la bilaabanaysa
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdirashiid maxamed xidig oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in haddii ay ansixiyaan baarlamaanka federaalka soomaaliya hindi sharciyeedka axsaabta dalka qodobadiisa qodob ka mida uu qeexayo shuruudaha laga rabo cidda furanaysa axsaabta Eh, dadka afurku ma kala saari karayo qofna lama odhan karo uma qalanti iyo waad u qalantaa sharciga ayaa odhanaya waa u qalmaa iyo uma qalmo laakiin waxa aan rabo inaan hoos taga xaqiiqa waxay tahay oo oo dadka soomaaliyeed ay ogaadaan in la yidhaahdo xisbiyo oo waxa hadda aan ka maqalnay idaacadaha ee intaas oo oo barnaamij oo ka socdo hotel walba inta shir lagu qabsadee xisbi hebel baa lagu dhawaaqay xisbi hebel baa lagu dhawaaqay xisbiyo ma waa ururo hadda waa dalka jira ururadani waxaa la rabaa inay xisbiyo noqdaan xisbiyo si ay u noqdaan shuruudaa jira marka hebelow iyo gruub kale oo xisbi ma tihiin iyo urur ma tihiin meesha ma taalo sharcigaa meesha yaalla sharcigaa wixii kategorigaa soo buuxiya ayaa
codkaa waxaa u dambeeyey warbixintii maxamed xasan national baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan maanta waxay ku leeyihiin magaalada muqdisho waxaa hadda taleefonka ku jira habdhowraha baarlamaanka mudane maxamed cumar xildhibaan haddii aad na maqlayso bal soo dhowow bal ka warran kulanka baarlamaanka bismillahi raxmaan raxiim maantoo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka febraayo laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka haddaan hore usii gudagalo golaha shacabka waxaa loo mataqaanaa hindisharciyeedka an leeyahay hindisharciyeedka xanaanada xoolaha ayaa mari doona akhrinta labaad maadaama horey oo loo soo akriyay oo akhrintakooda soo maray xildhibaanadana waxay fursad u heli doonaan hadduu alidmo inay markaas ay ka doodaan aragtidooda ka dhiibtaan hindisharciyeedkaas xanaanada xoolaha ajenda labaadna wuxuu ku saabsan yahay mashruuca xasaanada waxaana ugu dambeeyo warbixin laga dhageysan doono guddiga madax banaan ee xuduudaha
waa gartay marka warbixintan la xiriirta ama mashruucan xasaanadda iyo saameynta uu leeyahay balka waran
mashruuca xasaanadda waxaa horey usoo diyaariyey guddiga xeerosaadka mataqaana ee baarlamaanka sanadkii laba kun iyo shan iyo toban bishii may soddonkeedii ayuu soo diyaariyey balse waxaa loo waayay fursad oo lagu soo daro ajendaha ayaa loo waayay sidaad ku warqabtana howla xasaasi ayaa jiray oo ama ha noqoto abuuritaankii madasha ama ha noqoto mataqaanaa wax howlo badan oo oo kule aad dareemi karto marka saa darteed maadaama ay soo diyaariyeen guddigaas soo diyaariyeen maantana fursad loo helay in markaas xildhibaanada ay markii loo soo bandhigo mashruuca sasaanada in ayagana sidoo kale ay waxaa markii aragtida ay ka dhiibtaan ooy soo bandhigaan ugu dambeyn hindis sharciyeedkan xanaanada xoolaha xanaanada xoolaha sidaan ognahay waxay ka mid tahay wax soo saarka dalka inkastoo wasaaradduna hadda iyada ay soo bandhigtay haddana goormaa la filayaa in sharci ahaan idinkoo aad baarlamaanka uu idinka gudbo oo aada u gudbisaan madaxweynaha si u dhaqan galo
si ay xoogaal u noqdaan dhegeystayaasha raadi muqdisho hindis sharciyeed kastaba wuxuu maraa saddex akrin ayuu maraa akrinta koowaad oo oo markii ugu horeyso oo golaha shacabka la horkeenayo oo wasiirka markaas ama wasaaradda markaas ay qusayso madaxdeeda mas-uuliyiinteeda ama wasiir ha noqoto ama wasiir ku-xigeen inuu usoo bandhigo golaha shacabka marka labaadna waa waa midaan oo kale oo in xildhibaanada mataqaanaa ka doodaan oo aragtida ay ka dhiibtaan oo haddii su-aale ay qabaan meelo qaarkood mugda ugu jiro loo iftiimiyo tan saddexaad marka wuxuu marayaa akrinta saddexaad oo ah kadib markay guddiga qusayso ama guddiga xanaanada xoolaha markay isku soo dibradaan afkaaraha kala duwan xildhibaanada inay mar saddexaad usoo bandhigaan golaha shacabka kadibna markay arkaan kadib markaas sidaas lagu ansixiyo oo markaasna madaxweynaha loo gudbiyo si uu usaxisay u noqoto sharci
aad baad umahadsan tahay waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka federaalka soomaaliya warka iyaga ayaan weli ku guda jirnaayo madaxweynaha galmudug waxa uu ganacsatada ugu baaqay inay maalgashtaan deegaanada maamulkiisa kadib markii uu ka qayb galay kulan ay soo qabanqaabiyeen rugta ganacsiga galmudug oo ganacsatana ay ka qayb galeen loogana hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa horumarka dhinaca ganacsiga ee deegaanada maamulkaasi cabdikariin ogeysiis ayaa ka warramaya kulankan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug xildhibaano wasiiro ka tirsan maamulkaasi madax ka socotay rugta ganacsiga iyo warshadaha ganacsato qaybaha kala duwan ee ururada bulshada iyo martisharafka leh kulankaasi wadatashay ayaa waxaa soo agaasimay rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug iyadoo looga hadlay marxaladihii kala duwanaa ee asaaska rugtaasi iyo qaabka maalgashi looga samaysan karo deegaanada maamulka galmudug waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed oo sheegay inay soo dhoweynayaan horumarka iyo maalgashiyada deegaanada galmudug waxyaabaha hadda la ogaaday waxaa ka mid ah ganacsiga xataa waxyaaba kaloo badan oo ganacsi galaa jira waxbarashada ganacsiga gashaa caafimaadka ganacsiyuu galaa oo ma aha oo keliya ganacsiga kiish iyo kintaal keliya lasweydaariyey keliya ma aha wax aan ganacsi gelin adduunyada ma laha marka aad midan hadda markaad iskool furto oo iskool ganacsi ah ka dhigto dhinacna waxbarashadii aad ummadii u adeegtid dhinacna ganacsigii aad aad dhinac kale ka hormarisay marka waxa aan ganacsi gelin ma laha waxaysan galmudug u baahnayna ma laha hadda ka hor nin suudaani ah oo ay jaamacadda carabta noo soo dirtay oo la yidhi waxbarashada soomaaliya soo qiimee ayaa sagaashan sideedii noo yimid marka waxaan arkay ribood uu qoray markii uu laabtay riboodka marka wuxuu ku bilaabayaa wuxuu leeyahay ninkii isku daya soomaaliya baahideeda inuu tiro koobo waxaa ka sahlan soomaaliya waxay u baahan tahay inuu tiro koobo waxaysan u baahnayn inuu tiro koobaa ka sahlan yahay maxaa yeele xaggaa liiska uu gaaban yahay wuxuu ka wadaa marka waxaysan u baahnayn soomaaliya ma laha marka hadda galmudug maxay u baahan tahay ninkii tiro koobo waxaa ka sahlan maxaysan u baahnayn inuu tiro koobaa ka sahlan korontay u baahan tahay waxay u baahan tahay jidaday u baahan tahay dekeday u baahan tahay wax walbay u baahan tahay gudoomiyaha ururta ganacsiga iyo warshadaha galmudug mudane maxamed cabdulaahi martelo ayaa sheegay in doorkooda ay ka qaadan doonaan horumarka iyo maalgashiyada ka socda deegaanada galmudug ee maamuso
iyadoo ay socdaan dadaalada lagu xaqiijinayo ammaanka gobolka banaadir ayaa taliyaha qaybta booliiska jenaraal cali xirsi barre caligaab waxa uu sheegay in lala xisaabtamayo taliyayaasha saldhigyada isbeddelna lagu samayn doono taliyihii waxqabad la imaan waaya waxaa ka warramaya yuusha cabdulaahi taliyaha booliska qaybta gobolka banaadir ayaa sheegay in talisku uu bilaabi doono wacyigelin talisyada ciidanka booliska ee gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka banaadir jenaraal cali gaab ayaa sidoo kale sheegay in ciddii shaqadeeda gudan weydo ay saameyn ku yeelan doonto taliyaha oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay riyadaydii in ay hirgashay waxaan kaloo rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo anoo garab samaya dadka baalayga fadhiyo walaalaya iyo kuwa iga maqan in aan bilaabo qaabkii kale oo aan ayagana saldhigyadaas aanu wacyigelin lahayn oo waajibaadka laga rabo ee u fulla ciddii wax qaban weyda oo waajibkeeda ka soo bixi weydana ay goobta u banaynay layskuma raraan karo guddoomiye degme waad arkaysa riwaayaddii ninkii wax qaban karaa degmada inu joogo taliya saldhig ninkii wax qaban karaa saldhigga shacabka inuu shaqeeyo ninki waxba qaban karin booskan boosku maaha mid lagu joogaayo buliisnimona maaha waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa taliyaheenna ciidanka booliska soomaaliyeed janaal maxamed sheekh oo dhammaan fikirka aan wadno iyo shaqada aan wadno iyo nidaamka ay taladiisa ahayd waadna adinka ruux inaad dareemi kartiin muddadii gaabneed oo uu taliyuhu shaqaynayay isbedelada ciidamada ciidanka jaamiciyiina loo qoray ciidanka dad dugsi saraa loo qoray ciidankii joogay oo hore u shaqaynaya tababaraa loo furay aqooneed taliska ciidanka booliska ee gobolka banaadir ayaa muddooyinkan dambe waday horumaro dhanka ammaanka iyo shaqada ah
munaasabad lagu xusayo kontonigo guuradii ka soo wareegtay markii la asaasay ciidanka xirka ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu qabto magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale hambalyada ciidanka loo jeedinaya ay soo tariyaan ciidanka cirka ee soomaaliya ayaa qaybka ciidamada difaaca ee dalka waxaana sidoo kale kasoo wareegtay konton iyo kow sano markii la aas-aasay ciidanka cirka ee soomaaliya iyadoo maantana ay dhici doonaan dabaaldegyo la xidhiidha maalintii la aas-aasay ciidanka cirka soomaaliya iyo sidoo kale iyadoo warbixin laga bixin doono sidii ciidanka lagu aas-aasay marxaladihii ay soo mareen iyo marxaladda hadda uu ku jira ciidanka oo ah mid soo kabasho ah madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa u hambalyeeyey ciidamada cirka ee dalka munaasabadda sanad guurada kontonko iyo kow guuradii kasoo wareegtay markii la aas-aasay ciidamada cirka ee soomaaliya halkaa warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda sacuudi carabiya ayaa waxa ay diyaarado dagaal u diraysaa waddanka turkiga si halkaasi ay uga samaystaan bara ay kula dagaalamaan kooxaha dhibaatada ka wada waddanka syriya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlud mawfluud kasavuglo ayaa sheegay in dowladda sacuudigu ay diyaarado dagaal geysan doonto saldhigya turkiga ku yaala halkaasoo ay ka weerari doonto ururka isku magacaabay dowladda islaamiga ah ee suuriya kuwaas oo dhibaato ka wada waddankaasi syriya mister kafasuglu ayaa sheegay in turkigu uu arrintaasi aqbalay islamarkaana dadaalada waddanka syriya lagula dagaalamayo kooxda daacish ay qeyb ka tahay diyaaradaha dagaalka ee sacuudiga ee doonaya in bar- baraha ay doonayaan inay ka degaan dalka turkiga kula dagaalamaan kooxda daacish labada dal ayaa qeyb ka ah xulafada dagaalka kula jira kooxaha dhibaatada ka wada waddanka syriya oo ay ka mid tahay kooxda daacish waxaana dhowaan jiray heshiis ay wada gareen xulafooyinka duqeymaha ka wada waddanka syriya oo ay ku jiraan syri ruushka maraykanka iyo sidoo kale waddanka iiraan kaasoo la xiriiray in nabadda la taageero ugu dambeynna isla arrimaha syriya haddii aan kasii hadalno dowladda maraykanka ayaa ku eedeysay madaxweynaha waddanka syriya bashaar al asad inuusan doonaynin xal laga gaaro dhibaatada waddankaasi ka jirta arrintan ayaa ka dambeysay markii bashaar al asad uu sheegay in dowladdiisu aanay joojin doonin dagaalka ka dhanka ah kooxa uu ku sheegay inay yihiin qaswadayaal ilaa waddanka oo dhan uu gacanta kaga dhigayo waxaa dowladda maraykanku ay sheegtay in hadalkaasi uu yahay mid muujinaya in bashaar al asad aanu fursad siinaynin wadahadallada iyo nabadda syriya iyo dadaalada ay wadaan wadamada caalamka ee xalka looga gaarayo arrimaha syriya mucaaradka ayaa sidoo kale iyana waxaay sheegeen inaanay dagaalka joojin doonin inkastoo magaalada jeneeva ay ka dhaceen wadahadallo ilaa haddana ay socdaan kuwaasoo la doonayo in la isugu soo dhoweeyo dhinacyada mucaaradka ee syriya iyo dowladda bashaar al asad warkii aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga inta ciduusaga waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net